الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
suurat lbaqara ayaan kusoo dhexsirnay darsiganu maanta wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo lixdan iyo lix waxaan ku dhex jirnay qeybtii ka hadlaysay dhaqaalaha iyo sidii loo maamuli lahaa ama sidii loo kasban lahaa oo loo shaqaysan lahaa ama sidii dhinaca aakhiro looga faa'iidaysan laha wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacala marka ayawaddu axadukum ayawaddu ma jecel yahay axadukum midkiin ma jecel yahay an takuuna inay ahaato lahu isaga jannatun beer beer inay u ahaato beertaasoo min nakhiilin geed timireed ah iyo wa acnaabin cinabyaal geeda timir iyo cinab isku jira tajrii beertaasoo ay socoto min taxtihaa hoosteeda al anhaaru wabiyaashu ay socdaan lahu beertaasoo uu u sugnaaday beertaasoo lahu ama lahu xaaluu u sugnaaday ninkii beerta iska lahaa fiihaa beerta dhexdeeda uu ugu sugnaaday min kulli thamaraati midhaha xaggooda midhaha oo dhan xaggooda uu wax uga sugnaaday wa asaabahu wa asaabahu uu asiibay walxaal asaabahu uu asiibay alkibaru da'weyni isagoo xaalku saas yahay baa da'weyni ku dhacday walahu waxa u sugnaaday duriyatun caruurina ay u sugnaatay caruurtaasoo ducafaa'u taag daran oo fa asaabahaa uu asiibay beertii icsaarun baa asiibay icsaarun dabayl ayaa asiibtay dabayshaasoo fiihi dhexdiisaba naarun dab uu ku jiro dabayl dab wadata ayaa asiibtay faxtaraqat markaasay gubatay beertii kadalika sida tusaalaha laydinku caddeeyoo kale yubayinu allahu ilaahay u cadaynayaa lakum idinka al aayaati aayadaha idinku caddaynaya lacallakum waxaad mudantihiin tatafakkaruuna inaad fikirtaan maalkan iyo tusaalahani sida alimaamu lbukhaari caleyh raxmat ullahi uu soo saaray cumar bn khataab radi allahu canh waa saxaabada maalin maalmaha ka mida wuxuu weydiiyey aayaddan markaasa waxa yidhi allahu aclam wuu cadhoodo wuxuu yidhi ama waan garanayna dhah ama ma garanayna dhah cabdullahi bn cabbaas oo meesha jooga baa wuxuu yidhi aniga naftayda waxbaa ku jira wuxuu yidhi ha cabsanini naftaadana ha xaqirini sheeg wuxuu yidhi aayaddu waa maal tusaale wey tusaalahay bixinaysa waxa weeyaan ruux markiisii hore camal wanaagsanaa oo daacada ilaahay ku dadaali jiray kadibna shaydaan lagu salliday shaydaankii uu dhaqankiisii beddelay xumaan markaa kadib ku foofay oo ku kacay camalkiisiina beddelay kii hore oo dhan beddelay kaasaa tusaale laga bixinaya wa ficlan waana saasoo waxay aayaddu tusaale ka bixinaysaa ruux camalkiisii hore wanaagsatay kadibna xumaantii samaantii xumaan ku bedelay oo dhanka macaasidiiyo duruubta u foofay camalkiisii hore marka buriyey markuu camalkiisii buriyey kadib ayuu xaalad baahi daran tabardarro fara badan baahi badan leh ayuu galay wuxuu u baahday marka wixii hore uu shaqaystay maadaama hadda uu jilcay baahan yahayna inuu helo markaasuu waayey kaasaa marka tusaale laga bixinaya macnaheedu waxa weeye ruuxii camalkiisa ilaalin waaya maalin uu aada ugu baahan yaho maalin aakhare ah oo uu isleeyahay waxbaa kuu yaalla ayuu waayi doonaa camalku marka in la waardiyeeyey u baahan yahy cibaadaadku in la waardiyeeyey u baahan yahay oo waxyaalaha burinaya laga ilaaliyo haddii kale maalin aada baahan tahay ayaad hungoobi doontaa ood waxba waayi doontaa way macna waxaa lagu mithaaliyey marka sidii ruux beer lahaa oo kale beertu waxay isu dhex taallaa cinab iyo timir beerta geedaheeda hoostooda waxaa durduraya webiyaal waa meel macnaha barwaaqaa beerta dhexdeeda ninka iskale waxa uu ugu sugan oo beerta ugu yaalla midho nooc walba nooc walba midho ah cinab ha noqdo timir ha noqdo noocyada kale ha noqdeen midho oo dhan baa ugu yaalla markuu xaalku sidaa yahay ayaa da'nima asiibtay isagoo saal xaalkiisu yahay baa duqnima ku dhacday wuu da-oobay caruur tabar daranna markaa waa leeyahy yani waxa weeyaan waa wadkii dhale mar dambe ayuu macnaha ilmo yaryar dhalayoo isagiina waa tabar la-yahay ilmihiina weli tabargal ma noqonin beerna markaa waa u jirtaa beertiioo u jirta isagiina tabar dhigay oo uusan shaqayn karin oo xooguu ku shaqeeya uusan haynin isagiina uu duqoobay ilmo yaryar oo baahan oo isumaqada'ana meesha ay u joogaan ayaa beertii uu xoolaba ka naxay baa waxaa ku dhufatay dabayl dab wadatay markaasaa wax alla wixii oo dhanba ka gubteen kaasoo kale mid jecel yahay midkiin baa laleeyahy marka macnaheedu waxa weeyaan xilli aad duqaasoo kale noqotay baahidaaduna badan tahay aadanna shaqaysan karin waa aakhare aadan shaqaysan karin oo shaqa ayna kuu furayn xilligaa isagaabaad camalkaagii aad dayacday adduunyada aad ilaalin weyday xilligaa unbaad waayi doontaa wy macnaha sida ninkaa beerta lahaaba xilliguu ugu baahi badnaa ay beertii ka bacday oo ka gubatay macnaha saasuu ilaahay aayaadka idinku caddaynaya subxana wa tacala ayawadu ma jecel yahay axaduku midkiin an takuuna inay ahaato lahu isaga jannatun inay beeri u ahaato ma jecel beertaasoo min nakhiilin geedtimireed ah wa acnaabin iyo cinabyaal beertaasoo tajri ay socdaan min taxtiha hoosteeda waxaa qulqulaya waa geedaha hoostooda al anhaaru wabiyaal baa qulqulaya beertaasoo lahu axadkaa uu u sugnaaday fiihaa dhexdeeda uu ugu sugnaaday min kulli thamaraati midho oo dhan xaggiisa ay wax uga sugnaadeen beerta midho oo dhan baa ku yahay xaalku markuu sidaa yahay wa asaabahu walxaal ayuu asaabahu uu asiibay alkibaru da'weynan ama wa asaabahu waxaa asiibay xaalku markuu sida ahaa oo beer cinab iyo timir iyo nooc walbana uu lahaa midhana ugu dhex yaaleen nooc walbaa markaasaa wa asaabahu waxaa asiibay alkibaru da'weynan baa asiibay walahu waxaa u sugnaaday walxaal lahu isaga ay u sugnaatay duriyatun caruuri ducafaahu oo taag daran caruuraan shaqaysan karinna waa u joogaan oo yaryaroo tabar daran oon xoogooda weli iyo muruqooda maalin waa u joogaan isagiina waa tabar dhigayoo da-baa heshay fa asaabahaa beertii waxaa asiibay uu isku halaynaya isaguna maadaama uu tabar dhigay iyadu isku halaynaya ilmahan kadaata isuma qada'daana beertaasaa tacab u ahaay fa asaabahaa beertii waxaa asiibay icsaarun baa asiibay icsaarku waa nooc dabaysha ka mid a dabaysha la yidhaahdo yani taluuliyo taluuliyo taluuliya la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa yani cirimis baa la yidhahdaa waa dabaysha kaliisha inta badan baa la arka waa dabaysha istaagta oo macnaha waxa weeyaan intay bus kiciso ayay kor isu taagtaayo cirka xaggiisa aada macnaha saas weyaan taluuliya koonfurta laga yhahda walmalin cirimisna waa la yidhahda cirimis maadaama cirka ay isu taagto yani cirkay ribinaysaa saasoo kale ta yidhahda saas weyaan daliil waxaa kaloo la yidhahdaa dabiil dabayl kaliileedna waa la yidhahda waa kaliisha xiliyada roobiyadu soo dhow yihiin bay inta badan kacdaa macna icsaarka marka dabaysha noocaasa la yidhi fa asaabahaa beertii waxaa asiibtay icsaarun dabayshaasaa asiibtay fiihi icsaar dabayshaasoo fiihi dhexdiisa uu yahay naarun dab u yahay faxtaraqad markaasay gubatay ninkaasi muxuu samayn karaa marka isagii waa da beer dambe ma tabci karo ilmuhu uma shaqayn karaan waxoogaagii uu isku halaynayay gubata maxaa u yaalla marka waa uu qatan yahay sooma camalkaaga saalixa haddaad ilaalin weydo adduunyada berrito aakharo markaad tagto oo aadan shaqaysan karaynin una baahan tahay ayuu kaa guban doonaa marka camalka ilaali wey macna saas weyaan oo dhaqankaaga ha burinin iyo camalka wanaagsanee ilahi subxana wa tacala ad ugu dhawaanayso kadalika sidaasoo kale ayuu yubayin llahu alla u caddaynaya lakum idinka al aayaati ayadaha idinku caddaynaya lacallakum waxaad mudantihiin tatafakaruuna inaad fikirtaan bal waxaa laydinkala hadlaya inaad u fiirsataan ood dhuuxdaan oo isku daydaan inaad fahamtaan kadibna dhaqan gelisaan ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alardi wala tayamamuu alkhabiia minhu tunfiquun ayadaa marka maadaama laynagala soo hadlay ayadan haddaan ka soo baxnay ayadii ka horreeyey maadaama laynagala hadlahay acmaasha waxyaalaha buriya oo ay ka mid tahay maalan inuu ruuxu camalkiisa ilahay dartii uuna ula niyoonin oy ka mid tahay inuu dhibaato raaciyo dadkii dhibo oy ka mid tahay inuu dadka ku galladayso maadaama waxyaalihii camalka burinaya laga soo hadlay ayaa aayadan hadda aynu ka soo baxnayay leedahay acmaashiina ilaashada saas way macana ayib yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow anfiquu bixiya min tayibaati maa shaykiisa wanaagsan bixiya kasabtum aad shaqaysateen waxaad kasbateen kiisa wanaagsan bixiya wa mimaa kii qaarkiina bixiya akhrajnaa aan soo saarnay lakum idinka min alardi dhulka aan idinka soo saarnay waxyaabahaan dhulka idinka soo bixinay qaarkoodna bixiya walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiia kan xun oo minhu ka la soo sheegay ka mid a tunfiquuna xaalaad bixinaysaan walastum walxaal lastum aati aydaan ahayn biaakhidiihi kuwa qaadanaya kaa xun ilaa an tuqmiduu inaad indha laabtaan mooye fiihi dhexdiisa inaad indha isku qabsi iyo indhalaab uun ku qaadataan mooye si kale aydaan u qaadanayn waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla haniyun inuu yahay midkii deeqtoon xamiidun oo la mahadiyo mahadda mudan aayadanina weli waxaa lana sii farayaa sadaqadii baa laynagu boorinaya maxaa yeelay xoolaha faa'iidadoodu waa sadaqa iyo aakharawn faa'iidada ugu badan ee xoolaha dhididka aad ku dhididay eed shaqaysatay midhaha iyo faa'iidada ugu badan ee laga helaayo waa inay kuu galaan sanduuq aakharo saas daraaddeed baa aada looga hadlaya masalada lagu dheeranaya dadka iimaanka lahow waxaad sadaqa bixisaan waxaad bixisaan waxaad aad kasbateen kiisa wanaagsan wax ka bixiya min tayibaati maa kasabtum ganacsi baad ku shaqaysateen xoog iyo muruq baad ku soo saarateen waad xamaalateen kiisa dayibkaa wax ka bixiya dayibkaasi laba macnoba waa soo gelaya waa midda koobaada shaygu inuu xalaal yahay hadduu xaaraam yahay dayib ma aha wabitaali haddaad xaaraam wax ka sadaqaysato ajir ka heli maysid dembigeediina aduu ku saaran yahay sida xadiiska nabiga ku asxaa sal la lay slam marka dayibka horta waa inuu xalaal yahay dayibka waxaa kaloo soo gelaya shaygani inuu yahay shay wanaagsan oo addoommadu kala qaadan karaan oo intifaac leh laakiin waxaad haysato ka ugu xunay ugu liita haddaad ka abbaartood aado oo adiga laftaada haddii lagu siiyo xataa aadan qaadateen indha isku qabasho mooye indha laab mooye aadan si kale ku qaadateen haddee taasi waxa weeyaan alla wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala waxaydan idinkuba isu quudhin ood idinkuba aydan qaadateen haysiinina ila waa kaan soo marnay sadaqada aad baxsanayso ilahay baad kula mucaamaloonaysaa sooma waa qardi iyo amaha aad ilahay amahinayso xoolahaaga inta ugu liidata miyaad ilaahay u dooni ood aduguba qaadateen haddii lagu siin lahaa ama aad mucaamalo dad kula geli lahayd ama dayn ahaan dadaad dayn kulahaydba ay kuu siin lahaayeen maadan yeesheen waxaadan adigu yeesheen rabbigaa subxaana wa tacala hawla badheerino hasiin saas way macna taasaa rabbiga leeyahay subxana wa tacala marka waxa wanaagsan xalaashana ah baxsada oo xoolihiina taa ka bixiya ama waxyaabaha dhulka aan idinka soo saarnay ha noqdo oo waxyaalaha dhulka laga soo saaray markaa waxay noqonayaan waa yani beerihii waa macdantii waa shidaalkii waa rakaaska baa la odhan jiray macnaha yani yani duug jaahiliyeedka la odhan jiray kulli waxay soo gelayaan wa mima akhrajna lakum min alard nicamka dhulka ka soo baxayo dhan ayaa soo gelaya macanaa marka wax ka bixiyo kiisa wanaagsan bixiyo ka xunna ha u qasdina ayib waxaa nabiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiid uu leeyahay nin saxaabada ka mid a ayaa saxaabada markay timirta u goodo timirta nin walba waxoogaa intuu soo qaado buu masaajidka nabiga sal lay slam keeni jiray meel baa marka laga laalaadin jiro lagu xidhxidhi jiray timirtiiba macnaa wax isku xidhxidhan oo laabaheedii ku taal meeshaa marka waxaa ka guran jiroo loogu xidhi jiray fuqarada iyo asxaabu sufa iyo dadka danlaydee baahan baa meeshaa ka cuni jiray nabigu sal lay slam maalin maalmaha ka mida wuxuu arkay timirta nooceeda noocyadeeda mid ka midoo nooca sii xun ah oo xashaf la yidhahdo iyuu arkay oo meesha ka laalaatay markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay wasalam midkan ninka middan sadaqaysta miyuusan ilahay ka cabsanaynin wax xun haddaad sadaqaysato haddaba waxaad rabtaa wax in lagugu abaalgubo soo ilahay wax wanaagsan kama doonaysa wax wanaagsan oo qiimo gal ah ilahay subxana wa tacala amaan oo ilaahay dartii u bax subxana wa tacala wax wanaagsan baa lagu siinay laakiin haddaad uun shayga xune adiguba aadan qaadateene nacday maryaha dukaanka lagu tuuray iyo yani waxa wey raashiinka qaarka qurmay iyo yani waxyaabaha noocaas oo kaleeto haddaad tidhahdo waa sadaqaysanaya wax waxa wanaagsanna anaa haysanaya aakhara ujeed matid markaas yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyo anfiquu bixiya min tayibaati ma shaykiisa wanaagsan wax ka bixiya kasabtum aad kasbateen ood shaqaysateen waxaad shaqaysateen kiisa wanaagsan ee xalaasha ah qiimahana leh wax ka baxsada wa mimaa kii xaggiisana kii qaarkiina bixiya akhrajnaa aan soo saarnay lakum idinka min alardi dhulka aan idinka soo saarnay waxaa soo gudagelaya sakadii waajibka ahayd iyo sadaqada caadiga inta waa soo gudagelaya walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiita kan xun oo minhu kaa la soo sheegay ka mid ama kaad shaqaysateen ama ka dhulka soo baxay kiisa xun ha u qasdina tunfiquuna xaalaad bixinaysaan walastum walxaal lastum aada aydaan ahayn biaakhidiihi kuwa qaadanay walastum idinkoon ahayn biaakhidiihi kaaxun idin kuwa qaadanaya idinkoon ahayn ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabtaanba mooye fiihi dhexdiis si uun rafaad iyo dhibo indhalaab ah macnaha waxay leeyihiin nin aad dayn ku leedahay ama xaq ku leedahay ama mucaamalo beec bay idin dhex marayaan hadduu kuu keeno midanaad adugu hadda sadaqada ah waan sadaqaysanale iyadoo kale hadduu kuu keeno maada ka qaadatay allahumma inaad u aragto xaqaagii inuu duutiyey mooye oo indhalaad iyo markaa dhib iyo adigoo rafaad dareemaya aad qaadato mooye waxaydaan si kale idinkuba ku qaadateen ha bixinina ilaa an tuqmiduu inaad indhalaabtaan mooye fiihi dhexdiis si kale aydan ku qaadateen sadaqaha u quurinoo ilahi subxana wa tacala ha siinina waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla haniyun inuu yahay midkii hani ah oo macnaha ka deeqtooma sadaqadiinna uma baahna waa midda labaade waa qaniyo waxa aad baxsataan inuu idinka abaalgudaayey wuu heli karaa waana hayaa wuxuu idinku abaalgudi lah xamiidu weeye midkii la mahadiyo mar walba mahadda isagaa iskale rabbi subxana wa tacala ashaytaanu yacidukum alfaqra markii laynoo sheegay sadaqada iyo baxsigeeda baa waxaa laynoo daba dhigayaa digniin laynaga siinayo ninka sadaqada inaga hortaagan cadowgeenna rasmiga ashayaanu shayaan yacidukum wuu idin yabohi alfaqra faqiirnimo wuu idin yabohaya wayamurukum wuxuuna idin amrayaa bilfaxshaai xaalada foosha xun wuu idin amraya xaalada foosha xun taana wuu idin amraya wallahu allana yacidukum wuxuu idin yabohayaa makfiratan dembi dhaaf oo minhu xaggiisa ka ahaaday wa fadlan iyo dheeraadsiin wallahu allana waasicun mid uu fadligiisu waasic yahay wey caliimun oo cilmi badan xaalkiina la socdo ogsow shaydaanku faqri buu idin faqiirnimuu idin yabohaya maxaa laga wada wuxuu idinku cabsiinayaa faqiirnimo wuxuu ku leeyahay haddaad maanta inta aada haysato wax ka bixiso soo faqri kugu dhici maayo saasuu ku dhihi war intan kaydso markaad iska bixiso soo adigii uma baahi oo berrinta ilmihii inay xanuunsadaan isbitaal baana lagama yaabo oo islaantii foolmaho inay ku umusho lagama yaabo maxaad isbitaal ku geyn doonta oo aan radbax reerkii loogama baahan saasuu ku leeyahay baahidaadii baaba soo dhawey maxaad isaga bixin adigiyaa kaa mudan ashayaanu yacidukum lfaqra saasuu ku leey man faqri buu idin yabohaya oo idinku cabsiinaya xagtan kaleetana wuxuu idin amrayaa faxshaa xaalada foosha xun wuu idin amraya oo maxay tahay xaalada foosha xun waa macaasida iyo dunuubta wey weliba kuwooda sii fool xun kuwa waaweyn buu idin amraya foolxumada waxaa ka mid ah dunuubta foosha xun ee idin amraya waxaa ka mid ah yani bakhaylnimada iyo xoolaha haysigooda iyo inaydaan ilaahay ugu dhowaanin waa faxshaaga uu idin amraya ayay ka mid taha macana maxaa yeelay isaga dan shaqadiisuba waaba intaa macana allah subxaana wa tacaala isagu wuxuu idin yaboohayaa haddaad isaga dartii walaxulo baxdaan makfiratan dambi dhaaf inuu dunuubtiinna idinka asturo ayb taasi waxay qaabilsan tahay meeshii kani uu lahaa faxshaaga idin amrayay allana wuxuu idinku yaboohayaa inuu dunuubtiinna idinka asturo tii uu lahaa haystana ilaahayna wuxuu idin yaboohayaa haddaad wax baxsataan iyagoo laban laaban inuu idin siinayo oo fadli iyo dheeraad iyo wadata inuu alla idin siinay subxana wa tacala marka shaydaan warkiisa ha yeeline oo ha u dhagan nuglaamine ilaahay yeelatiisa subxana wa tacala dembi dhaaf raadiyo sadaqadiina ku raadiy dheeraad iyo ajir dheeraadaan ilaahay ka raadiyo oo sadaqadiina ku raadiy shaydaanna warkiisa ha dhegaysanina ha ugu dhegannuglaanina iska ilaaliya cadowgiina wayaan saasa laleey allahna subxana wa tacala fadligiisu miduu waasic yahay wey caliim oho axwaasha addoommadiisa ka warhabeya rabbi subxana wa tacala ashaytaanu shaydaan yacidukum wuu idin yabohaya wuu idinku cabsiinaya alfaqra faqiirnimuu idinku cabsiinaya wayamurukum wuxuu idin amrayaa bilfaxshaai xaalada foosha xunna wuu idin amraya xaalada foosha xun oo macaasida iyo dunuubta ah ayuu idin amraya wallahu allana yacidukum wuxuu idin yabohayaa makfiratan dembi dhaaf oo minuu xaggiisa ka ahaa maxaa yeele sadaqada waa laysugu dembi dhaafaa saas maana sadaqada sida xadiis nabiga kusugan sal lay waslam sadaqadu dembi dhaaf bay keentay wa fadlanna waa idin yabohayaa alle dheeraad oo bedelkii nafaq sadaqadii aad baxsateen bedelkeedii iyadoo dheeraad wadata inuu alla idin siiyo taana ilahay waa idin yabohaya wallahu allana waasicun waa midkii waasicu yahay wey fadlun fadligiisu wey waasicun waa midkii waasicun fadligiisu waasic yahay caliimun oo cilmi badan way rabbi subxana wa tacala yu'ti alxikmata man yasha waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wama yadakaru ila ulu lalbaab yu'ti wuu siinaya alla subxaana wa tacala wuu siiyaa alxikmata xikmadda wuxuu siiyaa man yashaau ciduu doono waman cidii yu'ta la siiyo alxikmata xikmadda ruuxii la siiyana faqad uutiya waxaa la siiyey khayran khayr baa la siiyey kaiiran oo fara badan wamaa yadakaru ma waana qaato ma waansamo oo waanada kama faa'iidaysto ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada fayowla mooye kuwa caqliyada u saaxiibka ah kuwa unbaa waansama waansamo waanada kuwa macnaa wax way ka faa'iidaysta xikmadda meeshan aayadda lagu ammaanayo ayaa culimada salafku ninba hadalka yidhi laakiin markii la soo aruuriyo waxa weeye waa diinta ilaahay subxaana wa tacaala barashadeeda fahamkeeda iyo ku dhaqankeeda wey intaa way marka la soo aruuriy maxaa yeelay alxikma qur-aanka waa la yidhahda waa kii xadiidkii nabiga cabdullahi bin mascuud warinayay laa xasada ila fi tnatayni labadaa nin waxaa ka mid ahaa nin xikmad la siiyey riwaayo kale waxay leedahay qur-aan la siiyey oo ku camalfalaya dadkana ku dhaqay marka inaad ilaahay diintiisa fahamto qur-aanka iyo sunnada nebiga sal lay slam inaad fahamto kadibna ayagu ay dhaqan kuu noqdaan oo afkaaga iyo adinkaagaba ayagu ay hogaamiyaan xikmaddu wadaa waa cilmi naafica iyo camal saalix oo isku jira wey labadaa ruuxii ilaahay uu isugu daro yacni xikmadda ciduu doonuu alla siiyaayo dadka kama wada simo kulli addoommada lagama wada simee lixikmati ilbaaliga ilaahay wuxuu siiyaa dad gooni ah cidduu xikmadaa la siiyeyna khayr weyn baa la siiyey khayr aada u fara badan baa la siiyey macnaha waxa weeyaan xoolaha waa nicmo ilaahay bixiya subxana wa tacala laakiin xoolaha waxa ka weyni waxa weeye ilaahay cilmi iyo camal saalixa inusuu kaa daro xoolaha waa ka wata xikmad ilaahay bixiyo addoommada siiyana mid yani tan ugu weyn waa midan taata wey macnaha mana waantoomaan oo ma waana qaataan dadka caqliga fayowle mooyaane inta kale ma waana qaataan sababtuna waxa weeye alla subxaana wa tacaala sida xadiiska nabiga ku sugan sal lay waslam adduunyada wuxuu siiyaa ninuu jecel yahay iyo ninuu nacab yahay laakiin iimaanka iyo khayrka iyo fahamka diinta iyo ku dhaqankeeda ninuu jecel yahay cid aan ahayn ma siiyo marka isuma dhigmaan isuma dhigmaan kan mid xun iyo mid fiican buu siiy kan laakiin nin cid fiican oo uu jecel yahay basuu ilaahay siinaya subxana wa tacala saas yuuti wuu siinayaa alle alxikmata xikmadda wuxuu siinayaa yacni fahamka diinta iyo barashada diinta iyo ku dhaqankeeda man yashaau cidduu doonuu alla siinaya subxana wa tacala inuu ruuxu afkiisa iyo adinkiisuba toosnaado oo uu xaqa asiibo wuxuu siinayaa man yashaau cidduu doonuu alla siinaya waman yu'ta ciddii la siiyo alxikmata xikmadda ruuxii la siiyaayo faqad uutiya waxaa la siiyey khayran khayr baa la siiyey kaiiran oo aad u badan baa la siiyey khayr badan ayaa la siiyey wy macnaha marka middaa raadiyo wamaa yadakaru ma waansoomo oo ma waana qaato ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada fayow u saaxiibka a mooyaane yacni dadka caqliga leh caqliga ilaahay siiyana ka faa'iidaysanaya kuwa weeye kuwa marka la waaniyo loo caqli celiyo ka faa'iidaysta laakiin dadka caqligaabka ah ee wixii ilaahay siiyey aan ka faa'iidaysanayn ayagu si kasta haddii loo waaniyo shar iyo xumaan haddii loo sheego si walba haddii loola hadlaayo meeshoodii bay weli taagay isbeddel male daliil waxay u tahay ruuxaas inuu caqli lahay saas way macana wma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin faina allaha yaclamu wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah aw amase nadartum wixii aad nadartaan oo min nadrin nadar ah faina allaha alla yaclamuhu wuu og yahay wamaa lilaalimiina aalimiintana uma sugnaanin min ansaarin kuwa u hiiliya tani waxa wey wax alla waxaad baxsataan ama khayr ha ahaado ama shar ha ahaado ama nadar kasta ood gashaan ama mid saxoo shareecada ogosha ha noqdo ama mid khaldanoo shareecadu diidanta ha noqdo kulli ilahay waa ogsoonyahay subxana wa tacala waa ogsoonyahay maxaa laga wadaa waa ogsoon yahay waxaa laga wadaa wuu idinka abaalmaray haddaad waxaad baxiseen aad jid saxa ku bixiseen meel ilaahay ogolyo raalli ka yahay aad ku bixiseenna ajir baad ka helaysaa wakadalika nadarkaad gashay hadduu yahay nadar shareecada waafaqsan kadibna aadan jebinina aada fulisay ajirkaagaad keenaysa cagsi waxa ah wixii aad bixisabaa waxaad ku bixisay meel xaaraama ilaahay waa ku ogi nadarka aad gashabaa wuxuu ahaa nadar xaaraam ah bini aadam baad nadar u gashay weli baad u gashay sheekh baad u gashay qabri baad u gashay mayd baad u gashay jin baad u gashay ila nadarka ilahan baa loo galay yani waxa weeyaan nadar shareecada khilaafsan haddii aad gasho ama xoolihii meel aan shareecadu ogoleen aad ku bixiso waa lagu ogyahay laguma mooga fa ina allaha yaclamuhu saas weyaan marka aalimiintana ilaahay uma hiil wax uu hiilinayo ma helaya waxaa laga wadaa aalimku waa midka naftiisa dulmiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa khilaafaya oo xoolihiisa ama naftiisa ama hadalkiisa ama ficilkiisaba sharciga ku khilaafay waa aalim aalimna cidina uma hiilin karto adduunna cid u hiiliya ma helay aakharana w ilahay cadaabkiisa wax uga hiiliya ma helay wey macana wamaa anfaqtum wixii aad bixisaan oo min nafaqatin nafaqa ah aw amase nadartum wixii aad nadartaan oo min nadrin nadar ah nadarku iyo nafaqadu labadoo mid walba sax iyo khalada waa leeyahy ayb fa ina allaha alla yaclamuhu waa ogyahay wamaa lilaalimiina kuwa aalimiinta uma sugnaanin min ansaarin kuwa u hiiliya ma ay laha kuwa u hiiliya wax la qaban karaayo ma jiraan in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hiya sadaqadii garanay diyaar baana unahay inaan bixina laakiin ma si muuqataan u bixinaa mise si hoose haddayse labaduba banaan yihiin teebaa fadli badan taasaa laga hadlay marka in tubduu haddaad muujisaan asadaqaati sadaqooyinka haddaad muujisaan oo si la arkayo muuqata aad u bixisaan fa nicimmaa shay baa nicmo lahaaday shay baa nicmo yeeshay hiya midkaa nicmada yeeshay hiya waa iyada oo tee ah nafaqadaa sida qarsooyiaad macnaha waxay sida muuqata u bixisay macana hiya almaqsuusu bilmadxi wey ammaanta midka lagu gooni yeelayahay hiya waa sadaqada aad sida muuqata u bixiseen wa in tukfuuhaa haddaad qarisaan sadaqadii oo wa tu'tuuha aad siisaan alfuqara'a dadka fuqarada ee baahan aad siisaan fa huwa kaas oo qarinta ah ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wayukafiru wuu tiri alleh cankum xaggiinna wuxuu idinka tira idin dhaafaya min sayi'aatikum xumaanyaalkiinana wuu idin dhaafaya wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun midkii macnaha waxay baadinkiisa iyo gudihiisa og wey rabbi subxana wa tacala sadaqada haddaad si muuqata u bixisaan way wanaagsanta haddaad qarisaan oo si qarsoodiya aad fuqarada u siisaanna saasaa idiin khayr badan ilahayna dembiyada wuu idin dhaafay saas way macnaha asalku waxa weeye sadaqaadku inay qarsoon yihiin baa asal ah asalka saasaa fadli badan maxaa yeelay aayaddana waa laga fahmaya wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum axaadiista nabigana sal ly slam saasaa laga faa'idaysano xadiidkii sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dilla ilaa dilluhu toddobada ruux ee maalinta aakharo alla subxaana wa tacaala carshigiisa uu hadhayn doono ee harsan doona xilliga ay addoommadu dhiban yihiin waxaa ka mida toddobada nin sadaqo la baxay sadaqada midigtiisa ka dhiibay midigtiisa sadaqaday bixinaysay bidixdii ayna ka warhelin sida uu qariyey macnaheedu waxa weye way ka warhelin bidixd oo kulligood hal qalbibaa u wada taliya oo ma moogaanayso midig waxay bixinaysa bidix laakiin waxaa lagu xeel dheeranayaa wuu qariyey ilaa wuxuu sigay xataa inuu isagii kala qariyo jirkiisa xataa qaar ka mid inuu ka qariyo marka asalku waxa weye sadaqada qarsoon baa fadli badan asalku waa sida waa kii xadiidka kale ah sadaqatu siri yani maxay ahay tudfiu qadaba rabbi xadiid baa saxiix sadaqada qarsooni alla cadhadiisa ayay damisaa marka asalku waa inay sadaqadu qarsoonto saasaa fadli badan laakiin ma marka qaarkood baa waxaa dhici karta inay timaado maslaxo keenaysa in la muujiyo inay khayr badato waa goorma waa markaad isleedahay amaa lagugu daydaa oo kale marka aad isleedahay amay dad meesha fadhiya ama meesha jooga amay intay kugu daydaan ay sadaqa bixiyaan ama zakadii waajibka ayba bixiyaan dayasho adiga ay kugu dayanayaan daraaddeed markaasoo kale waxaa fiican in la muujiyo soma leanna markaa waxaad soo gelaysaa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha marka dadka ku raacaya kugu dayanaya ku fiirsanaya yani waxyaabaha ay bixinayaan ajirkooda kal ajirkay ka helayaan mid lamid adiguna ka helaysa mararkaasoo kaleeto muujintaa fadli badnaanaysa si muuqatoo la arkaya inaad u bixiso laakiin asalku waxa weeyaan qarintaa asal ah saas wey maanaa ayib bal markaasoo kale mooyaane in tubduum sababta macnaha qarintu ay u fadli badnaatayna waxa weye waxay ka fog tahay istustuska ikhlaas bay u dhowdahay saas weyaan ikhlaaskay u dhowdahay ayb in tubduu haddaad muujisaan asadaqaati sadaqooyinka haddaad muujisaan sida loo badan yahay sadaqooyinkaasi kuwa waajibka oo zakada ah iyo midda tadawuca oo sadaqada caadiga labadu way soo gelaya in tubduu haddaad muujisaan asadaqaati sadaqooyinka fa nicima shay shay baa nicmo yeeshay hiya ayadaan ammaanta ku khaas yeelaya hiya iyada oo tee ah sadaqadii macnaha waxa weeyaan muujintii wey hiya muujintaas sadaqada la muujiyey baan ammaanta ku gooliyeelaya saasaa loo macnayna man wain tukfuuhaa haddaad qarisaan sadaqadii haddaad sadaqooyinkii haddaad qarisaan oo wa tu'tuuha aad siisaan alfuqaraaa dadkii fuqarada ahaa ee dallaydaha aad siisaan fa huwa ikhfaaga iyo qarinta ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan wayukafiru wuu tiri alle cankum xaggiina min sayi'aatikum xumaanyaalkiina iyo dembiyadiinu ilahay idinka tiri waxaa kaloo aayaddaas inoo faa'idaysay in sadaqada la baxsanayo ilaahay addoommada ugu dambi dhaafa subxana wa tacala yani xadiidka saxiixa waa ka nabigu ku warnay sal alay wasalam sadaqadu khatii'ada iyo gafka ayay damisaa ayaa lagu tiraa sida dabkuba ay sida macnaha biyuhuba ay u baktiyaan oo u damiyaan dabka sababtu waxa way ruuxu markuu dambaabo sidii isagoo gubtay oo olol ka kacayo kale u ka dhigan sadaqada uu la baxayna waxay ka dhigan tahay dabkii ka kacahayay sidii iyadoo baktiisayoo damis oo kaleeto maana ayib marka sadaqaadka waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado ee lagu damlagu dambi dhaaf dalbo ayay ka mid tahay macana wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun kii gudihiisa iyo baatinkiisa og wey xog ogaal buu ilahay u yahay waxba kama qarsoona hadduu wanaag yahayna waa laydinku abaalmarin haddii xumaan yahayna waa laydinka abaalmarina isjirow laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa aayadani cabdullahi bin cabaas wuxuu leey waxay kusoo degtay saxaabada ridwaanullahi calayhim markii sadaqaadka aad loo faray oo ay u diyaar garoobeen inay sadaqadii bixiyaan baa waxay lahaayeen dadkooda qaar ka mid oo tolkooda oo gaala ah waxay yidhahdeen marka kuwan gaaladeen qaraabada nahay waxba siin mayno kuwan waa ahlul iimaanka ah unbaanu siinayna aayaddana marka soo degtay bal lagu saxaya arrinka intu waxaa la yidhi laysa ma ahaanin nebiyow calayka dushaada ma ahaanin hudaahum hanuunintooda hanuunkoodu adiga dushaada ma saarna walaakina allaha allaase walaakin lagusa noqoya allaha alla ayaa yahdii wuxuu hanuunini man yashaau ciduu doono wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min khayrin khayrana falianfusikum nafafyaalkiina u sugnaada idinka unbaa iskale wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illah wejiga ilaahay raadintiisa dartii mooye wax kale uma bixinaysaan idinku ilahay dartiin baad waxula baxdeen wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah yuwafa waa la oofini ilaykum idinkaa laydiin oofini abaalgudkiisa si dhammaystiran baa laydiin siini abaalgudkiisa way macna walxaal baa laydiin oofini antum idinku laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin isagoo laydinka dhimin oo laydinka dulmin baa isagoo buuxa laydinsiin way macna laysa calayka hudaahu macnaheeda waxa weeyaan dadkan hanuunintooda hawl aad leedahay ma aha nebi maxamed sal lay waslam saas man ma hanuunin karti hanuunka qeybtiisana waxay tahay aayaddu ay ka hadlayso waa hanuunka waafajinta ah inay aqbalaan wixii aad ula timid oy qaataan hawl adiga kuu taalla ma aha ilaahay baa taa khaas la ah subxana wa tacala saas weeyaan allah cidduu doono hanuuninoo khayrka waafajin ee adiga xilkaagu muxuu yahay xilkaagu waxa weeyaan inaad gaadhsiiso una caddayso bas laakiin inay qaataan oy kaa qaataan oo guddoonsadaan oo yeelaan waa hawl ilahi subxana wa tacala saas weyaan mar hadday sidaas tahay yacni dadka waxtarkooda qaraabtinimada iyo ehelanimada wax lagu tarayaay ha ku xidhina uun waxa weeyaan inay noqdaan uun muslimiin iyo ahluliimaane xataa qaraabada gaalada wax siiyo xataa qaraabada gaalada wax siiyo yani waxaan u tegi doonaa fi suurati lmumtaxina inuu rabbi leeyahay subxaana wa tacala laa yanhaakum allah can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum inaad u sabafashaan ilahay idin diidi maayo kuwa noocaas oo kale saas man qaraabo aan dagaal kugula jirin oon diintaada kugula dagaalin laakiin gacan isku khilaafsatin oo gaalo ah in aad u baarinimo samaysaan alla idinma diidaya subxana wa tacala asmaa binta abibakr waa tii hooyadeed u imaantay ka xadiis saxiix bukhaari hooyadeed oo gaal ah baa u timid markaas nabigeed u timid nabi alla hooyaday wax iga rabta oo gaal abaa timida ma xidhiidhiyaa sidii ummikii buu nabigu yuri sal lay slm hooyadaa xidhiidhi buu rasulku yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey macana marka sidaa ah tafsiirka cabdullahi bin cabbaas haddii la maro macnuhu waa saa hanuunkooda adigu ma lihid ee waa hawl ilahi subxana wa tacala waxaad baxsataanna idinkoon baa iskale cidina idinlama laha ayib wixii aad bixisaanna wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa'a wajhi illahi waxa weeye wixii aad bixisaan ilahay dartii unu bixiya waa khabar bimacna almri ah khabar bimacna alaba waa la dhihi karaa oo wixii aad bixinaysaan danaha kaleed ku hoos wadaan ka daaya magac raadinta iyo istustista iyo ismaqashiinta iyo danaha kaleed meesha ku wadataan ka daaya ilahay dartii una bixiya haddaad ilahay wax kaga doonaysaa way macna oo niyada hagaajisa waxaa kaleeto oo ibnu katiir uu dooranaya cataa alkhuraasaanina uu ka warinayaa macno kaloo aada u qiimo badan oo wuxuu leeyahay wamaa tunfiqu wixii aada bixisaan wamaa tunfiquuna wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illaahi wejiga ilaahay doonidiisa mooye idinku weji ilaahay oo doonaysaan unbaad wax u bixiseen haddaad ilaahay dartii u bixisay shaygii lagaa qaaday ee ello dartii aad u bixisay meeshaad ugu talagashay inuu gaadhay iyo inuu gacan kale ku dhacay sabab ajirkaagii waxuma dhimayso ha adigu ilahay dartii unu bixi kadibna ajirkaaga ilahay ka sug laakiin ma gaadhay meeshaan ugu talagalay mise ma gaadhay had adiga niyadaadiin baa lagugu ajirsin saas way macna xadiidkii baa fasirayo nabigu dhihi jiray sal alay wasalam yani naag baa yani nin baa wax sadaqaystay caawa sadaqaan baxsan buud sadaqadii buu la ordayoo naagi zaaniyada gacanteed bay gashay magaalada waa bariisato waxaa lagu sheekaystay caawa naag zaaniyada wax lagu sadaqaystay haddana wuxuu yihi walla sadaqa labaad inaan la bixiya sadaqadii buu la ordayoo nin hani oon baahnaynba bay gacantiisa haddana gashay waa la sheegay magaaladii sheekadaas waxaa la yidhi maanta maanta caawa nin qani ah oo taajiraaba wax lagu sadaqaystay mar saddexaad buu yihi walla inaan sadaqaysan saa markii saddexaadna mid tuug ah gacantiisa ku dhacday waa loo waxyo waxy waa loo sheegay xagga ilaahay waa looga yimiyo ninkii waxaa loo sheegay saddexdii goor sadaqadu la baxay in laga aqbalay midda zaaniyadda waxaa laga yaabaa inayba baahi u geynaysa zinada oo zinada iskaga daysaba kan tuuggaana waxaba laga yaabaa tuugnimada inay baahi u geynayso uuba iskaga daayo kan haniga ana waxaaba laga yaabaa inay u noqoto hoo oo hooda daro sooma inuu ku barto si wax loo bixi sooma marka waxa weeyaan adiga meeshay gaadhay hawl ku taallama ku dadaal laakiin sadaqadaada ilaahay dartii unala bax mar haddaad ikhlaas iyo niyo ula baxda ajirkaagii waa dhammaystiray wamaa tunfiquu yani wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa'a wajhi illah cataa alkhuraasaani baa macnaha maray ibnu katiirna wuu doortay macnahaasa fiican buu leey mana axsanu macnaha wixii lagu fasira taasa ugu fiican buu leey wamaa tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun wax alla waxaad baxsataan isagoo dhammaystiran baa laydin siinaya laydinkana dhimi maayo laysa ma ahanin calayka dushaada nebiga hudaahum hanuunintooda inaad hanuuniso aqbalaan wixii aad la timi yani waxway qaataan hawl adiga dushaada ma aha xilkaa laguma saarna walaakina allaha allah sayahdi hanuuninu man yashaau ciduu doonu hanuunin wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayra falianfusikum nafyaalkiina u sugnaaday wamaa tunfiquuna wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan ila ibtiqaa'a wajhi illah wejiga ilaahay raadintiisa mooye wax kale idinkuma bixinaysaan taa uun idinku u bixiyo taa uun haddaad u bixiseenna bas ajirkii labaanadi wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah yuwafa waa la oofinoo si dhammaystiran baa laydinku oofin ilaykum idinka walxaal antum idinku laa tudlamuuna aan laydin dulminaynin idinkoon laydinka dhimaynin cid kalena laydinka siinaynin laydinka nusqaaminaynin baa laydin siin doonaa lilfuqaraai aladiina uxsiruu fi sabiili illah waxaa timid haddana su-aal kalo allow sadaqadii waa bixinayna laakiin yaan siinaa sadaqada yaa mudan oo la siinaya waat lilfuqaraai bay u sugnaatay sadaqooyinkii alsadaqaatu sadaqooyinkii lilfuqaraai bay u sugnaadeen fuqarada aladiina fuqaradaasoo uxsiruu la sharay fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa lagu sharay laa yastaiicuuna yani fuqaradaas laa yastaiicuuna aan awoodi karin darban socod fil ardi dhulka dhexdiisa lagu socdo mase awoodi karaan inay dhulka dhexdiisa ku safraan oy ganacsi iyo inay soo yani ganacsadaan ama soo shaqaystaan u safraan yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka xaalkooda ka jaahilka ah ruuxaan aqoonin xaalkoodan hoos uga warhaynini wuxuu u malaynayaa akhniyaaa inay yihiin kuwa xoolo leh min atacafufi is-ilaalinta iyo isdhowridda daraaddeed siday isu ilaalinayaan ay u dhowrsoon yihiin ninka aan aqoonin wuxuu ba isleeyahy war kuwani waa ladan yihiin macna ayib tacriifuhum waad garan bu rabbi subxaana wa tacaala bisiimaahum astaamahooda iyo calaamooyinkoodaad ku garanaysa yacni inay baahan yihiin astaamo iyo calaamooyin ay leeyihiin baa jiroo lagu garanayo laa yas'aluuna ma weydiisanayaan annaasa dadka ma weydiistaan ilxaafan ku celcelin yani si ku celcelina dadka waxma weydiistaano ma tugsadaan wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alladihi isaga caliimun kii ogsow hadduu og yahayna abaalgud buu idinka siiba macna sabaqaadka waxaa iskale oo mudan kuwa fuqarada ah fuqaradaas yini alladiina uxsiruu fii sabiili illah ixsaarka waxa la yidhaahdaa waa mancinta markii lagu sharo sharidda waa diididda way macna Laxa- yani jidka ilaahay dhexdiisaa lagu sharay oy ku eg yihiin ku eg yihiin jidka ilahay idin ku eg macna waxa weeye waa muhaajiriintii nabiga la soo hijirootay sal alla alay wasalam heeganna u ah oo shaqo kale aan lahaynoo u taagan inay ilahay jidkiisa ku jihaadaan saas wey macna uxsiruu fii sabiili illah macnaheedu waxa weeyaan jihaad iyo duulaan bay u diyaarsan yihiin ma awoodi karaan maadaama hawshaa ay u taagan yihiin ma awoodi karaan inay dhulka ku safraan ganacsi aadaan suuqa galaan ay wax soo rogrogtaan maxaa yeelay hawl qaran bay u taagan yihiin sooma hawshii ummadda iyo iyo diinta iyo dalkay u taagan yihiin kuwa noocaasoo kale ah iskale bu rabbi yidhi subxana wa tacala fuqarada nimanka nooca hawshaa qabanaya fuqaradooda ayaa iskale waa la sii tilmaamay oo waxaa la yidhi ha yacni nimanka dadka noocaas oo kale ah waa dad dhowrsoon dad baahidooda bannaanka soo dhiga maaha dad ilaahays baahidooda u dhiibta weeye oo hoos geysta laakiin addoommadu baahidooda kama warhayaan ruuxa aan aqooninoo hoos uga warhayninna markuu arko wuxuuba isleeyahay wallahi kuwani waa ladin waa niman aqniya maxaa yeele maradooda waa u dhaqan tahayo waa u yani timi waa u salidaysan yihiino dadkoodaa bulshadaasi ku dhex jiraano gacan kuuma hoorsanahayaano waa dad bulshadaas waxaasdii wallahi waaba bulshada kuwii ugu labnaa hoos iyo xogtooda haddaad raadisana yani waxa uma hayaan tacafur iyo isdhawrin ay addoommada iyo baryadooda iska dhawrahayaan bay macnaha waxa weeyaan jaahilku saa ugu malaynaya rabbi wuxuu yidhi waxaad ku garanaysaa astaamahood astaamahaasi macnaha waxa le- waxay leeyihiin yani waxaa ka muuqanaya ruuxu markii uu baahan yahay baahidii wejigiisana way ka muuqan waxa kale ka muuqanaysaa dharkiisay ka muuqan waxay ka muuqanaysaa walowiisan kuba sheegan waxay ka muuqanaysaa jidhkiisa ruuxii caato weydsanaan nafaqa la'aan waxbaa ka muuqan tacrifuhum bisiimaahum astaamahoodii calaamadooda ku gar dadka ma weydiistaanoo si ku celcelina uma weydiistaan halkaa waxay leeyihin culimmadu lagama wado ku celcelin uma weydiistaan waxaa laga fahmi karaa laakiin hal mar iyo laba goor way weydiistaan soo saa lagama fahmi karo hebel weydiisiga dadka kuma celceliyo haddii la dhaho macnaha hal mar way weydiistaan wey maana soo lagama fahmayo fahamkaasi meesha kuma jiro maxaa diiday fahamkaa waxaa diiday min atacafufi samayna soo mar tacafuf inay dhowrsoon yihiin waxay keenaysaa inayna hal marnaba dadka warsanin waxaa kaloo diidaya fahamka jaahilku xaalkooda aan ka warhaynin wuxuu moodayaa aqniyo hal mar hadday dadka ho- gacanta u hoorsan lahaayeenna waa la ogaan lahaa sooma marka sidaas daraaddeed ilxaafanta macnaha laga fahmayo oo ah inay marmar weydiistaan meesha kuma jirto macnaheedu waxa weeye bataatanba dadka wax ma warsadaan mana weydiistaan baahidoodana ma soo hordhigaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa baahidooda si hoose u og saas way macna lilfuqaraa'i bay sadaqaadku u sugnaadeen fuqarada alladiina fuqaradaasoo uxsiruu la sharay fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisaa lagu sharay yacni jidka ilaahay bay ku eg yihiinoo duulaan iyo ghaswi bay diyaar yihiin ama inay shaqaystaan bayba tabar waayeen oo macnaha tabarla-aan baa ku dhacay sida dadka naafada iyo dadka curyaamiinta iyo saasaa la dhihi kara laa yastaiicuuna ma awoodi karaan bu rabbi yidhi subxana wa tacala a laa yastaiicuuna kuwaasoo laa yastaiicuuna aan awoodi karaynin darban socod fil ardi dhulka dhexdiisa lagu safray oo maxay u socdaanayaan yani inay soo ganacsadaan oo wax soo rogrogtaan oo risqi raadsadaan inay u safraan ma kari karaan hawl kale ku mashquulsan yihin yaxsabuhum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka jaahilka ah oo xaalkooda ka jaahilkii wuxuu mood u malaynayaa akhniyaa inay yihiin kuwo haniyaal ah waxaysta min atacafufi ilaashimida ilaashamida daraaddeed ay ilaashan yihiin dhowrsoonida ay dhowrsoon yihiin daraaddeed buu saa ugu malaynaya waa baahan yihiin laakiin waa dhowrsoon yihin marada ay qarisay baahidooda waa isdhawridda saas way macnaha yani waman tacafafa yucfihu llah ninkii isdhowra oo bini aadamka iska ilaaliya ilahi waa ilaalinaya subxana wa tacala waman tasabara yusabirhu llah ninkii sabir iska raadiyanaya ilahi subxana wa tacala sabir macnaha waa fajinaya bini aadamka baahidaada haddaad mar walba u barato inaad hor dhigto ilahay wuxuu kugu ibtilaynayaa gaajo aan marna dhammaanayn iyo baahi aan dhammaan lahayn maalinta qiyaamadana waxaa lagu keeni doonaa wejigaaga iyadoo cad hiliba uusan ku oolin lafihii oo keliya bannaanka yaalla marka tuugsigu ma fiicna baryaduna ma fiicna nabiguna sal lay slam wuxu uhi miskiinku ma aha midka qoqollada wareega oo xabad timira haddii loo dhigo ama laba xabad timira laabanaya maaha laakiin miskiin waxaa la yidhahdaa waa ruuxa baahan dadkuna ayna ka warhaynin waxna aan lagu sadaqaysanaynin miskiin waa kaasuu rasuulku yidhi sal lay slm oo iman imsa shaatigu u cadyahay maantana waxay ku qadayeen aan haysan bulshaduna ayna ka warhayn sooma badna kuwa noocaasoo kalea masaakiina bu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu alayh waa in wax lagu sadaqaysto mudan saas ayib tacriifuhum waad garani bisiimaahum astaamahooda iyo calaamadahooda calaamooyinkoodaad ku garanaysaa laa yas'aluuna ma weydiisanayaan annaasa dadka ma weydiistaan yacni wax ma warsadaan oo ma tuugsadaan ilxaafan ku celcelin iyo ku celcelin la'aantoona dadka wax ma weydiistaan wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle caliimun midkii ogsoon weeye bihi isaga xaalado saddexa ayaa jira oo la ogol yahay baryada iyo tuugsiga xaalado saddex markuu ruuxu ku dhaco xadiidkii macnaha waxa weye qabiisa ayaa macnaha waxa weye caddaynaya aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyli wاlnahaari sira waclaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli habeenkii iyo wnahaari maalintii siran si qarsoodi ah wacalaaniyatan iyo si cadaan ah labadaba u bixinaya falahum waxaa usugnaaday ajruhum ajirkooda usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agti walaa khawfan cabsina ma ahanin calayhim dushooda aakharo walaa hum manayna ahnin yaxzanuuna kuwa murgo adduun iyo wixii ku seegay oo ay ku waayeen ka murgi maayaan xaalad walba dadka mu'miniintae u taagan inay wax sadaqaystaan habeenkii maalinkii saacad walba xilli walba iyo xaalad walba waxay diyaar u yihiin inay sadaqa la baxaan kuwa noocaas oo kale ajirkooda ilahay agtiisay kuleeyihin macnaha waxaa layna barayaa sadaqadaada hal marun hala fiirsan hal xilli hala fiirsan dadka qaar baa ramadaan mooye wax kaleba xilli kaleba wax bixinin lama rabo qaal baa sanadku inuu soo wareego zaka xoolihiisa ka go-ayaan mooyaane aan shilin kaleba bixinayn war habeen iyo maalin haddaad baahan tahay haddaad erigsan tahay haddaad hani tahay haddaad faqiir tahayba wax baxsiga caadi ka dhigo saas way macanaha kuwa noocaasa ajirkooda ilahay agtiisay kuleeyihin maalinta qiyaamadana cabsan maayaanoo hawlka qiyaamada dhibaatooyinkeeda qabriga dhibkiisa iyo qiyaamada dhibaatooyinkeeda ka cabsan maayaan adduunyo wixii ay ku seegeen ama adduunyo wixii ku seegayna ka murgi maayaan haddii yacni waxoogaa aada filaysay oo inaad faa'iide aada sugaysay aada weydo soo murgi mayse ha ganacsigii maanta alaabtii kuusoo degtay mee bedelkaad islahayd waxaad ka heli boqol kiiba boqol haddaad boqol kiiba boqol ku khasaarto soo murgi mayse laakiin haddii lagu yidhaahdo xoolihii raasamaalka ahaa iyo faa'iidadii aad ka heli lahayd iyo in kaloo lagu darayba hoo markii aad murgi lahaydba hoostaada lasoo dhigo miyaad ka murgi u murgi maysid maxaa yeelay wax yani kaaga filan baaba lagu siiyeyba soo maa marka waxaynan adduunye uga murgaynin aakharo waxa lasoo hordhigay baa ku filan adduunya marka maxay tahay saas weya aladiina kuwa yunfiquuna bixinaya amwaalahum xoolahooda bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii siran qarsoodi u bixinaya iyo wacalaaniyatan cadaan falahum waxaa usugnaaday ajruhum ajirkooda usugnaaday cinda rabbihim rabbigood agti walaa khawfun cabsina calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum manayna ahnin yaxzanuuna kuwa murg aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas aayaadkii sadaqaadka ka hadlayay iyo dadka wan wanaagsan xoolahooda say uga faa'iidaysan lahaayeen iyo yaa la siinaya markii intaa lasoo gebagabeeyey kadib dadka xunxun ee xoolaha ilaahay siiyey si xun u isticmaala ama jid xun ka shaqaysta kuwaasaa laga hadla saas maanaha leanna qur-aanka wuxuu yahay mathani mathaniga waxa weeyaan macaani isku lamaan oo laba laba ah ayuu isdaba dhigaya qur-aanka dambiilayaal baa laga hadli dad wan wanaagsan baa lagu xijay ahlu naar baa laga hadli ahlu jannaa laga hadli wahaakada sifaatkii munaafiqiintaa laga hadli sifaatkii muminiinta laga hadli gaaladiibaa laga hadli muminiintiibaa laga hadli wahaakada saasaa mathaani qur-aanku ku yahay maadaama marka dadkii ahlul iimaanka ahaa iyo acmaashoodii iyo siduu ilaahay la rabay laga soo hadlay dadka xunxun iyo dhaqankooda iyo xoolaha meeshay say u shaqaystaan iyo meeshay ku bixiyaan waa in laga hadlo si laynooga digo tani inaga digniin inoogu noqoto wey aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya arribaa ribada dadka cunaya laa yaquumuuna ma istaagayaan qiyaamada qubuurtooda kama istaagayaan ilaa qiyaaman istaagid mooye ilaa kamaa yaquumu sida uu istaago oo kale mooye alladii midka yatakhabatuhu uu daandaanshay ashaydaanu shaydaanku midkuu daandaanshay istaagiisoo kale mooyaan min almasi taabasho iyo taabasho daraaddeed taabasho darteed ama waalid darteed yani waxa weeyaan uu la riday ilaa kamaa yaquumu sida uu isu taagayo mooye alladii midka yatakhabatuhu yani waxa weye uu kufkufinayo ama haadhaadinayo ama yani uu daandaanshay ashaydaanu shaydaanku midkuu daandaanshay sida uu u kaco mooye min almasi taabasho daraaddeed shaydaan baa taabtay saas daraaddeed buu la dhacdhacaya dalika kaasina sababtiisu waxa weeyaan biannahum iyagu qaaluu inay yidhaahdeen inama albaycu iibku milu riba waa un ribadoo kale iib iyo riba maxay udhacay waa un isku mid eh saasay ku doodeen wa axala allah alla wuxuu xalaaleeyey albayca iibkii buu xalaaleeyey wa xarama wuxuu xaaraameeyey oo diiday alriba ribadiina waa xaaraameeyey faman jaa'ahu ciddii ay u timaado mawcidatun waano min rabbihi xagga rabbigii ruuxay waano uga timaado oo fantaha joogsada ribadii ka joogsada falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray intaan waanadu soo gaadhin wixii horay uga dhacay isagaa leh looma haysta wy macnahu wa amruhu arrinkiisuna ilallahi xagga ilahay buu ahaaday waman caada ruuxii laabta oo markay waanadu soo gaadhay kadib ribada ku laabtahay fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya wey aayaadkana ribadii bay ka hadlayaan ribadu waa nooc ka mid a waa qaab ka mid a qaababka loo kasbadoo xoolaha loo shaqaysto waana qaab iyo dariiqo shareecada islaamku ay diiday wey ribadu marka waa dhowr nooc dhowr nooc wey horta asalkeeda waxay u kala baxdaa riba albayc iyo riba dayn riba albayc waxay gashaa waxyaabaha lasku laysdhaafsanayo ee macnaha waxa weeyaan la kala iibsanayo cuntooyinka laysdhaafsanayo cunto cunto lagu gadayo way gashaa sida maalan waxa way maaratay burka oo kale iyo shaciirta oo kale iyo way gashaa cunto cunto la dhaafinayo lacagaha laysku sarrifayna way gashaa dahabka iyo fidadana way gashaa taa waxaa la ribal beyc baa la dhaha waxaa la doonayaa labada shay ee laysdhaafinayo hadday isku mid yihiin inay islana eg yihiin meesha markaa la taagan yahayna lagu kala qaato labadaa shardi mid ka mid a haddii la waayo riba la gelaya waa ribalfadli baa la yidhahdaa ayib haddii labada shay ay kala gadisan yihiin oo maalan ay tahay bur iyo beriis oo kale ama beriis iyo shaciir oo kaleeto laba shay oo kala gudsan haddii laysdhaafinayana oo laysku iibsanayana waxaa la doonayaa meeshaa in lagu kala qaato laakiin way kala badnaan karaan hadday isku mid yihiinna waana inay isla ekaadaan meeshana lagu kala qaato soo ma hadday kala gadisan yihiinna way kala badnaan karaan laakiin shardigii ahaa waa in meesha lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin la kala guddoomo shardigaasaa weli baaqi ah waxaa la mida oo shuruuddaasi iyadana gelaya lacagaha laysku sarrifay haddii meesha lacagtii laysku sarrifayey hadday isku jinsi tahay oo ay tahay maalan dollar iyo dollar shilin kenya iyo shilin kenya shilin tanzania iyo shilin tanzania haddii lacagta laysku sarrifay ay isku jinsi tahay waxaa la rabaa inay islana eg tahay boqol iyo boqol marka labaadna in meesha lagu kala qaato oo iyadoon la kala dhaqaaqin nin walba wixiisii u qaato labadaa shardi mid ka mid a haddii la waayo waa ribo ribalfadli baa la yidhahda lacagaha laysku sarrifayo hadday noqdaan laba jinsi kala noqdaan dollar iyo waxaa laysku sarrifayaa iyo maalan shirinkiya andhaha way kala badnaan karaan oo middanna waa toddoba kun iyo shan boqol tanna waa boqol dollar kala badnaanshahaasi dhib ma leh laakiin shardigii ahaa waa in meesha lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin waa in la fiiriyo shardigaa haddii la waayo ribaa la galay saas way macanaa nasi u markaa ku imaanaya ribada noocaasa lacagahay gashaa dahabkii baa soo gelaya fidada soo gelaysa ama ha noqdo dahab la leeyahay oo markaa la xidho ama midka laga ganacsado ha noqdo kulli shuruudahaasaa la ilaalinayaa labadaa shardi hadday isla isku jinsi yihiin hadday kala jinsi yihiinna halkaa shardi oo ah in meesha lagu kala qaataa riba dayn iyadoo waxay ku timaadaa daynta la kala qaadanayo asalka dayntu waxa weeyaan waxaa shareecadu ugu talagashay inuu noqdo shay laysugu samafalo dayn waa samafal shay laga faa'iido oo ruuxu uu wax ka helo ma ah haddii intaad dadka wax dayniso dayntii wax kaa soo galaan oo wax laguu saaro ayadana waxaa la yidhahdaa riba dayn baa la yidhahdaa riba dayn waana ribada caankae jaahiliyadii islaamku markuu soo degayey ribada ay carabtu ku tacaamuli jirtay middaas eh nin baa nin wax dayminaya wakti baa la qabsanaya hal sano kadib bilheble ayaad ii keenaysaa ii socolinaysa bishii markii la gaadho buu wuxuu leeyahay im ima an taqdiya wa ima an turbiya laba mid ama dayntii ii gud ama wax ii saar hadduu markaa heli karana wuu u gudi haddii kalena wuxuu leeya warniyahow toban kun bay ahayde bal hal kun baan kuu saraya muddada wax iigu dar waayo hees toban sanoo kalean kugu daray waktigii haddana marka la gaadho wuxuu leeyahay ima an taqdiya wa ima an turbiya ama wax ku dar aan muddada kuu kordhiya ama lacagtii keen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafatan wata Ah, kolba waa soo labanlaamaysa way labanlaami kolba way labanlaami ribada noocaasa riba dayn baa la yidhahdaano waana loonka waana loonka hadda ay bixiyaan bangiyadu bixiyaan soo saas ma Ah, waana loonka bad- deymaha bangiyadu bixiyaan ama mu'asasaadka maaligee hadda adduunka ka jira oo kulligood ribo ku salaysan wax yar mooyaane deymaha ay dadka siiyaan waa noocaas saas wey macana yani ama gurigee ama yani hanti kale gee daynta lagu siinayahay dulsaar bay wadataa saas way macana dulsaarkay wadato waa ribada noocaas ribada noocyadeedoo dhan labada noocba ama ribal fadli ha noqoto ribal nasiya ha noqoto ribal beec ha noqoto riba dayn ha noqoto meel alla meelay ku timaadaba waxaa la leeyahay joojiya ribada ribada sababta loo joojinayo shareecadu u diidaysana waa nooc dhiig miirad ah nooc dhiig miirada ku jira maxaa yeelay ruuxan kadaata uu lacagta lacagta dul saaranayahay wuxuu bulshada kusoo biiriye ma jiro dhidid kama daadanin ma shaqaynin beer ma falin ganacsi ma keeninoo ma ordin waxba meeshii kuma soo biirinin meeshuu fadhiyaa mi- wuxuu ku fadhiyaa kursi buu ku fadhiyaayo dadkii unbuu lacaga dul saaranaya oo soo celinaya way qaadanayaan muxuu shaqeeyey marka ya ninkan un dadka xoolahoodii gurtay marka dhiig miirad baa ku jira riba meelay ku timaadaba dhiig miirad baa ku jira waxaa ku jira shay daqiiq ahoo rabbi subxaana wa tacaala cillada uu xarimay macnaha alladiina kuwa dadka marka ribada cunaayay ilahay agtiisa subxaana wa tacaala aad bay uga fog yihiin wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kuwa ribada cunaayay maalinta qiyaamada marka la tago qubuurta marka laga soo kacayo qaab lagu garan doono oo dadka oo dhan ay ku aqoonsan doonaan bay usoo kici doonaan waxay soo kacayaan ayagoo kufkufaya iyagoo hadhaadaya ama ma ahe takhabudka waxa la yidhahda macnaha waxa weye yani daandaan yani yani ruuxu markuu intuu yani waalan yahay ama intuu khamro cabo uu dhacdhacayo soo mada kolba dhinacu ku kufay yani daandaan baa la yidhahda ama macnaha waxa weye haadhaad ama kufkufid ayagoo saa u dhacdhachaya bay qubuurta ka soo kacayaan sidii mid shaydaan taabtay oo kaleeto midka shaydaan taabtay waxaa laga wadaa ruuxa markuu jin galo masigani waa jinka galkiisa wey shaydaanka jinkii baa laga wadaa jin markuu ruuxu galo oo uu waasho maskaxdiisii bedelo soo ma dhacdhaco sidii ruux waala loo dhacdhacayo suuxdimo qabo oo kaleeto sidiisoo kale usoo kacayaan buu rabbi ilahi subxana wa tacala maalinta qiyaamada waa astaan iyo calaamo lagu garan doono dadkani inay yihiin dadkii ribada qaadan jiray oo cuni jiray waa fadeexoobeen soo maa marka maxshar khalaa'iqdoo dhan isugu timid baa lagu fadeexaynaya qaabkaasi usoo istaagaya saas way macana sababta maxaa nimanka saa loogu ciqaabay oo saa loogu gelaya sababta saa loogu gelaya waxa weeye ilaahay beec iyo iibkii uu xalaaleeyey iyo ribadii uu xaaraameeyey baa waxay yidhahdeen soo isku mid ma ah waa uun isku mid eh inama albaycu mithlu riba bay dheheen waa siday hadda dad badani ku doodayaan oo kaalay haddii shilin shilin lagu gado maxaa ka macna badeecada iyo alaabta hadda la keenaba waxaad ku soo gadatay wax ka badan baad saaran kartaa shilinkaan haysata haddaan shilin saarto sheekhow soo iib iib ma ah saasuu ku leeyay iib soo iib ma ah inama albaycu mitlu riba wey tanna beec baa la yidhahdaa tanna riba la yidhahdaa ribada ilaahay waa xarimay beecana ilahay baa ogolaaday subxana wa tacala ilahay baana addoommadiisa u taliyay wuxuu doonana ilahay u dejin subxana wa tacala saas way macna ninkii marka ay u timaado waana u timaado waanada ilaahay iyo sharcigiisu ruuxuu soo gaadho wixii horay uga dhacay oo intuusan cilmi yeelaninoo arrinta ogaanin wixii horay uga dhacay cafa allahu camaa salafahu looma haysto falahu maa salafa isagaa iskale taas laakiin markay soo gaadho kadib oo uu ogaado mucaamaladani inay ribo tahay shareecaduna diiday markuu ogaado kadib ninkii kusii madax adaygaayay dadka noocaasoo kale ah naartay gelayaan waana ku waarayaan buu rabbilahi subxana wa tacala saas way macana ayib mucaamalaad fara badanoo noocaasaa jira oo hadda ribowi ah shaki ku jira inay ribowi yihiin oo haddana dadkii kusii madax adag yihiin magaalada hadda is- isbaaniya la yidhahdo oo meeshan ku taalla tanzaniya iyo kenya xuduudeeda dad baa ilaa iyo hadda waxay ku tacaamulaan mucaamaladii ninkii la odhan jiray sajaad uu soomaalida ku dhacay weli rag baa kusii marxaday intaasoo goor bayna weydiiyeen oo u sheegnay inay ribata haddana waxay ku leeyihiin sheekh hebel baan weydiinay oo yidhi wax dhib ma leh wadaad aan masaladaba laba soconinba oo ama loo su-aal xumeeyey ama fiqhigiisi iyo fahamkiisuba intaa gaadhsiisan yahay baa mas'alada loo dusini markaasuu si fudud wuxuu isaga dhihi dhib ma laha kaasaa marka lagu dhegi boqol wax haddaad akrida lagaa yeeli maayo saas wey macana mucaamalaad aada u fara badan oo waxaa jira marka shareecada khilaafsan oo ribowi ah oo ilaa iyo hadda dadku ku dhegan yihiin aynan ogaadeen inay xaaraamto bangiyadii baa lala tacamuraya deynta laga qaadanaya waana la ogaya inay xaaraamto wadaad baa maalin baneeya baa lagu leeyahy wahaakada ninkii markuu ogaado kadib sii wataay naartuu gelayaa jahannamo weligiina ka bixi maayo waa la leeyahy subxana wa tacala taa lagu talagala marka aladiina kuwa ya'kuluuna cunaya arribaa ribada kuwa cunaya laa yaquumuuna ma kacayaan oo ma istaagayaan oo qubuurtooda kama kacayaan ilaa kamaa yaquumu sida uu isu taago oo kala mooye alladii midka yatakhabatuhu uu daandaanshay ama haadhaadiyey ama uu kufkufiyey ashayaanu shaydaan midkuu kufkufiyey siduu u istaago oo kale mooye min almasi taabashada daraaddeed uu taabtay shaydaankaa taabtay oo galay macna aayadda halkaa waxaa loo daliishadaa mas'alada masiga jinka inuu bini aadamka galo inuu waasho ama uu macnaha suuxana uu keenaayey waa mas'alo qur-aanku tilmaamay wey saas mana ayb dalika arrinkaas haabitun waa sugan yahay in saas lay ay qubuurta uga soo kici doonaan waa wax sugan biannahum sababkuna waxa wey biannahum iyagu qaaluu waxay yidhahdeen inama albaycu iibku milu riba waa un ribadoo kale bal hadalka say u dabarogeen fiiri waxay leeyihiin ribadu daliil uma baahnee laakin yaa daliil u baahan beecaa daliil u baahan markaase waxay dhaheen beecii beecaa muran ku jiraaye beecu waa ribadoo kale ribada iyada muran male wey bedelkay dhihi lahaayeen inama alriba milu lbeyc milu lbayc baa waxay dhahdeen inama albaycu milu riba waa cinaad diiddo wey ilahay aayaadkiisa ay diidan yihiin wa axalla allahu ilahay wuxuu xalaaleeyey albayca iibkii buu xalaaleeyey wa xarama wuxuu xaaraameeyey alriba ribadii wuu xaaraameeyey faman ja'ahu ruuxa u timaado mawcidatun waano oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay ama xagga rabbiga ay uga timaado oo aayaadkii diidayay ribada uu ogaada oo fantahaa joogsada ribadii ka joogsada falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray wixii hadda kahor uu qaatay oo siyaada ah oo hormaray mucaamalaadkii ribowiga horay u dhacay isagaa leh ka dabatag ma leh yacni intuu qur-aanku uusan xarimin ribada mucaamalaadkii ka horreeyey ka dabatag ma laha jaahiliyadii dhacay waxaa la mid a ruuxu isagoo hadda muslim ah baa mas'aladan waxaa ka qarsoontay inay ribo tahay mucaamalada inaysan ahayn wuu galay ama wadaad baaba u fatwooday oo markaasuu saa ku galay gadaal buu ka ogaaday inay ribo ahayd wixii jahli u geeyoo horay u dhacay isaguna uusan gaabinin falahu maa salafaw leanna waxa weeyaan cilmigaa ka dambeeya cilmiga ka hor wixii dhacay ka dabatag ma leh wa amruhu arrinkiisuna ilallahi xagga ilahay buu ahaaday yacni ruuxaa ka hadhay ribada arrinkiisa ilahay buu ahaado ilahay baa u dambi dhaafaya ama ribada arrinkeeda ilaahay baa lahoo allah xalaalayntiiyo xaaraamaynteeda iska leh wa amruhu ila allah waman caada ruuxii laabta oo ribada mucaamaladeedii iyo ku dhaqankeedii iyo cunitaankeeda ku noqda fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta dadkeeda wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa kuwaadhay yamxaqu llah alla wuxuu tirayaa arribaa ribada ayuu ilaahay baabi'inaya wa yurbi wuxuu siyaadinayaa alle assadaqaati sadaqooyinkana ilaahay wuu kobcinaya wuu siyaadin wallahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin gaalnimo badane kulligii asiimin oo haddana dembi badan mid gaalnimo badan oo haddana dembi badan oo riba qaata ilahay ma jeclo subxana wa tacala yamxaqu llahu riba ilaahay ribada wuu baraka tiraa maxqiga waxaa laga wadaa ribadii xoolahaagii oo dhan in ay tirtirto waa suurtagal marka hore faa'iido weyn baad ku dhufan laakiin faa'iidadaa weyn waxaa laga yaabaa inay keento intuu ilaahay ku ciqaabo xoolahaagii oo dhan inay eber noqdaan waa suurtagal ood cayr ku soo baxdo waxaa kaloo suurtagal ah xoolihii inay kuu joogaan laakiin ay baraka la-aan yihiin markaana barakadii baa laga tiraya ilan xooluhu haddayna baraka lahayn xoola ma ah xooluhu waxay xoolo ku yihiin inay baraka leeyihiin barakadii baa laga qaadaya maxaa yaele waa xaaraam ama waxaaba dhici kartaba inay tirtirmaan oo ribadu xoolahaagii oo dhan ay la kacdo waa suurtagal raggii kenya ugu xoolo badnaayeen soomaalida boosaskoodii iyo yacni dhulkii ay lahaayeen baa maanta bangiyadu mid mid u gadanaya hebel iyo hebel carwagaas balbaada nin nin baa ka soo hadhay waxaa lagu leeyay wuxuu lahaan jiray laba boqol oo baabuur intaasoo gurina waa ku lahaa waddanka maantana wax weeyaan isagoo oo sakaraad ah oo duqoobay ama dhintay ayaa waxa wey boosaskiisii bangiyadu ay guranayaan iyo xoolihiisi iyo handidiis maxaa dhacay yamxaqu llahu riba baa ku habsatay soo ma qiso hariiba waagaan australia tegey baa waxaan akhriyey jornaal ay soo saarto jaaliyadda carabiga ee australia degan jornaalka waxaa ku yaalay laba nin oo bakistaaniyiin oo walaalo ah baa bangi waxay ka daynsadeen lacag lacagtii bay guri ku gateen ayagoo habeen marka gurigii dhex jiifa ayaa gurigii dab qabsaday meel uu ka yimin aan la garanayn si halhaleel ah bay dariishada uga boodeen lafahoodii bay la carareen hal shay mayna kala bixin gurigii isagii oo dhan waa la soo gaari waaya daqiiqado gudahood intaan degdegiskiiba soo gaadhin buubuu daqiiqado gudahood gurigii wuxuu noqday dambas haddii la tegey oo la baadhay oo gurigii la faagay misxaf qur-aanaa meesha yaallay misxafkiibaa loo tegey isaguna waa gubtay hal aayad baa ka soo hadhay qur-aankii dannaa yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat oo iyadu fayow baa meeshii loogu tegey soo daliil cad maaha daliil cad wey yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat marka ha dhayalsanin xoolahaaga ribo ka ilaali ama intan kaleetay kuu qoonsan ama hadday xataa wax kuu joogaan wax bara kale ma ah saas way macana cadaab ilahina waa ku laaban yahay wa yurbi sadaqaadna waxa weeye sadaqadu xoolihii laga bixiyeyna way korisaa ayadana way kobocdaayoo saynu horayba usoo sheegnay xoolo xalaala markuu ruuxa muuminkaa sadaqo ula baxo ilaahay wuu u koriyaa wuu u kobciyaa ilaa ay buurta uxud kale ekaato sida mid idinka idinka midaba uu darmaankiisa iyo faraskiisa u koriyo saasoo kale ilahay u kobciya subxana wa tacala wayurbi sadaqaat sadaqada marka ku dadaala xoolahay kobcisaa iyaduna way kobcdaa laakiin ribada iska jira wey macana yamxaqu allahu alla wuxuu tiraa oo baraka tiraa ama baabi'iyaaba arribaa ribada ilahay waa baabi'iyaa wa yurbi wuu kobciyaa oo wuu siyaadiyaa asadaqaati sadaqooyinkana waa siyaadiyaa xoolahana waa ku siyaadiyaa yani waxa weye iyagana ajirkoodana waa siyaadiyay iyo tawaabka laga helayo wallahu allana laa yuxibu ma jecla kulla kafaarin u fiirsada kafaarin gaalnimo badana kulligii asiimin oo haddana dembi badan ilahi ma jecla subxana wa tacala waa kee waa ribaqaataha ribaqaataha bay hadalladaasi ku dhacayaan ina aladiina aamanuu kuwa alla rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo wa aqaamuu toosiyey alsalaata salaada toosiyey oo wa aatow wuu bixiyey azakaata zakada siiyey lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkoodaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agti walaa khawfun cabsiin calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana inahani yaxzanuuna kuwa murka dadka muuminiinki iimaankii camal saalixa isku darsaday salaadii waajibkaayna tukaday zakadiina xoolahooda ka bixiyey ajirkooda ilahay agtiisay ku leeyihiin mana cabsan doonaan maalinta qiyaamada mana murgi doonaan ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha un wanaagsan oo wa aqaamuu toosiyey alsalaata salaada toosiyey oo wa aatuu siiyey azakaata zakada siiyey lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkoodaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agti walaa khawfun cabsina calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana inaan hanin yaxzanuuna kuwa murka yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow ittaquu allaha alla ka cabsada alla iska jira oo wadaruu ka taga maa baqiya waxa hadhay oo min arriba ribada ah in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin dadka iimaanka lahow ilaahay ciqaabtiisa iska jira alle ciqaabtiisu waxaad u adkaysan kartaan xamili kartaan meehee iska jira kana taga ribada wixii hadhay wixii hadhay maxaa laga wadaa mucaamalaadkii aad gasheen intaynan aayaadkani soo degin ee ribada ahaa wixii horay aad u kala qaadateen la garay laakiin wixii hadda laaban oo weli aydan qaadanin daaya saas weeyaan macnaha waxa weeyaan ilan qur-aanku markuu degahayey intay aayaadkani ayna soo deginba bulshadu way mucaamali jirtay mucaamalaad baa dhex mari jirtay mucaamalaadka qaarkoodna ribo way ahaayeen ribadii horay loo wada galay qaarna waa la kala qaatay siyaadadii iyo waa la kala qaatay qaarna weli waa laaban tahay ta laaban iyada ha qaadanina la yidhi wixii horay oo aad u qaadateen la garay saas way macnaha haddaad mu'miniintihiin oo iimaan aad leedihin way macnaha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow ittaquu llaha alle iska jireeye ciqaabtiisa oo wadaruu ka taga maa baqiya waxa hadhay oo min arriba ribada a ribada wixii soo hadhay iska daaya wixii aad guddoonteen ood horay u qaadateen mooye waxaydaan weli qaadanin daaya way macnaha ka taga in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa alla rumeeyey haddii iimaankiinu uu dhab yahay wey ninkii iimaanku dhabka iyo aakhiriya alla rumaysan si dhab u rumaysan ribo waa ka cararaya shaki ma laha fain lam tafcaluu haddaydaan yeelin haddaydaan falin oo aydaan ribada hadhay dayninoo faraha ka qaadin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal oo min allahi xagga alla ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wain tubtum haddaad soo noqotaan haddaad ka soo noqotaan falakum waxaa u sugnaad idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkood raasamaalkiinaad leedihin laa tadlimuuna ma dulminaysaan dadka aad mucaamaladu idin dhex martay dadkaad daynta siiseen ma dulminaysaan walaa tudlamuuna idinkana laydul- laydin dulmin maayo haddii aad yeeli weydaan baa layidhi oo ribada iska dayn weydaan oo bulsho yahay aad ribada ka waantoomi weydaan waxaad ogaataan dagaal alle iyo rasuulkiisa xaggooda ka socda allah idinla dagaalamay subxana wa tacaala saas way macana dhaqaalihiinaa lala dagaalami nabadgelyadiinaa lala dagaalami dowladdiinaa lala dagaalami wadajirkiina iyo bulshadiinaa lala dagaalami caruurtiinaa lala dagaalami guryihiinaa lala dagaalami nin ilaahay la dagaalami miyaa fakan kara saas way macana caalamulislaami maxaa maanta loo guulaysan lahay idinla tahay ya ilahay baan dagaal kula jirnaay seenu guulaysanin bal kaca waxaad tagtaan yani xaramaynka taga meel kaleba ha aadina xaramaynka waxaa ku wareegsan bangiyadii ribadaa ku wareegsan saas reer galbeedka bangiyadoodii baa ku wareegsan meel kale warkeeda daaba ummad marka ribadiisaa ugu tacaamulaysaaye haddana ilaahu noo gargaaroo noo hiiliyo yani cadowga naga celi ku haysta see looga celinaya adigaaban dagaal kugula jiraabe see baad macnaa waxa weeye waxisi ilan oo iga celi cadow adaaba cadowe ma dhici kartaa midda iyada ku talagala in ilaahay iyo rasuulkiisu idinla dagaalamayaan haddaad ribada dayn weydaan nin ilaahay la dagaalamayna marnaba guulaysan maayo shaki male haddaad toobad keentaan ood ka noqotaanna ood ka toobad keentaan xoolihii aad dadka daymiseen raasamaalkii ayaad leedihin wixii siyaado ahna ma lihidin idinku dadka inaad dulmidaan ma aha ood siyaadada qaadataan idinkana in laydin dulmiyo ma aha oo raasamaalkiini laydinka duudsiyo laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad kun shilin ruux siisay heshiisna kula gashay inaad bil kadib kun iyo hal boqol uu kuu keeno waa in aad kunkaagii raasamaalkaagii adigu qaadato siyaadadaasi waa dulmiyo laguma ogola adigana raasamaalkaagii in lagaa meermeeriyo ama lax lagaa dhimo ma aha maxaa yeele aday dulmi kugu tahay soo saas ma marka waxa weye waa cadaalada rabbaani awey raasamaalkii wax ka badan ma lihidin saa ku talagala wey macana xadiid baa nabigeena ka sugan sal lla alay slam uu leeyahay yani ribadu waa toddobaatan iyo saddex baab wey toddobaatan iyo saddex kaa baab midka ugu sahlan waxa weeyaan waxay la dembi tahay ninka oo hooyadii u galmooda ribada noocyadeeda kala gedisan nooca ugu sahlan wuxuu la dembi yahay nin hooyadii u galmooday soo warcad ma xadiid rasuulkeena ka sugan way salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas marka aad bay khatar u tahay ribada marka ha layska jiro nasiib darro waxa oo runtii aad murug waxa u leh maanta dhaqaalaha adduunku wuxuu ku salaysan yahay ribuu ku salaysan yahay khaasatan nidaamkan ra'samaaligaa ee hanti wadaagga ay dhahaan hanti goosadka ay dhahaan ee reer galbeedka ee dhaqaalaha adduunku hogaaminayahay gundhigiisa iyo saldhigiisu waa ribo saas mana meel looga baxsadaa lalaaya marka wixii oo dhan ayagaa maamulaya iyagiina ribaya yaa saldhig u ah qaab looga baxsadaa lalaaya midkeenna ugu yar ee inoogu dembi yar waa ninka bangiga dhigta lacag dhigta wey xataa dulsaar ha qaadan waxba ha soo qaadan la mucaamalada aad la mucaamalootay bangi ribowi ah waa dembi allahuma in daruuro iyo xoolihii baa fakanaya meelaha un inaan wax ka xuluulaysanno wax ka raaraadsano mooye laakiin xaalku waa halis saas daraaddeed ribaha layska jiro yaa ayuha aladiina kuwa aamanu fain lam tafcaluu haddaydaan falin oo aydaan ribada ka tegitaankeeda samaan aadaan falin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada oo min allahi xagga alle ka ahaada wa rasuuli iyo rasuulkiisa xaggiisa wain tubtum haddaad noqoto ka soo noqotaan falakum waxaa u idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum xoolihiinna raasamaalkoodaad leedihin wixii idinka baxay laa tadlimuuna wixii siyaada ama lihin wey macana laa tadlimuuna la idinma dulminayo laa tadlimuuna ma dulminaysaan ma dulminaysaan dadka oo siyaadada qaadashadeedu waa dulmiya laydinma ogola walaa tudlamuuna idinkana laydin dulmin maayo raasamaalkii idinka baxay laydinka dhimi maayo laydin warwareejin maayo waa in laydin siiyo sidii ahayd laydin siiyo wey macana wain kaana duu cusratin wain kaana hadduu yahay duu cusratin wain kaana haddii la helo oo uu ahaado duu cusratin mid culays u saaxiiba fa nadiratun falwaajibu waajibku waxa weeye nadiratun korosho iyo sugitaan la sugo ilaa maysaratin hodontinimo intuu ka gaadhayo la sugo wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan baa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwo tani waxa weeye ruuxii aad daynta ku lahayd heshiisna aad kula gashay inuu dulsaar ku siiyo dulsaar inuu ku siiyo shareecadii markay ku timid oo la buriyey heshiiskii nooca ah waxaa lagu yidhi raasamaalkaagii uun ka qaado siyaadadana daa haddaad raasamaalkaagiiba uusan heli karin ka warran waa cayd waxbaba kama naxaba xataa kunkaagii shilin kuma soo celin karo maxaa la samaynaya marka wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara inaad xidho ma lihid inaad maxkamad geysa ma lihid inaad cayda ma lihid inaad aflagaadaysa malihid inaad dhubto malihid maadaama tabartu tabartiisu intaa ay tahay oo xoolo uusan haysanin waajibkaagu waa inaad ka sugto intuu hodan ka noqonay oo uu kaaga helayo macnaha saas weeyaan taa keliyana ma ahe ruux kasta oo dayn kaa qaba hadduu caydtoobo ruuxu uusan dayntiiba heli karaynin waa inaad ka sugto laakiin xaquma lihid haddii laakiin uu xoolo hayo ku meermeerinayo xoolahaagii uu sidaa doonayo inuu ku xalaashado markaa kadib xabsi iyo yani awood iyo waxaad isticmaali karto waad isticmaali saad kaga qaadan karto maxaa yeele waa nin markaa iska yeelyeelaya laakiin wain kaana hadduu yahay duu cusratin mid wain kaana hadduu ahaado la helo duu cusratin mid culays u saaxiib ah oo waxba aan heli karayna haddii la helo fanadiratun falwaajibu waajibku waxa weeye nadiratun korasho loo sugo ilaa maysaratin hodantinimo intii laga gaadhayo intuu hodan ka noqonayo kaaga helayo oo ilahay wax ka siinayo waa inaad u sugto saas wey maanaha weliba waxaa kasii fiican inaad isagaba cafidaba wa an tasadaquu inaad sadaqaysataan ood isagaba cafidaan yaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa mar hadduu caydh noqday isagaaba baahane war waan kuu cafiyaba iska dha saasaaba kaaga sii khayr badan ba dayntu ajir dheeraaday leedahay oo nebigu sal lay wasalam xadiis saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi oo muslim ku soo arooray dadka maalinta qiyaamada carshiga ilahi harsan doona waxaa ka mid a ruuxii ruuxuu daynta kulahaa ka suga saas maanaa ilaa uu ka helayo ama kaba cafiyaba ruuxaasi wuxuu gelayaa dadka carshiga ilahi maalinta qiyaamada harsan doona marka dayntu waa sawaab iyo ajir baa laga raadiya bal xadiid kale waxaa nabiga ka sugan sal lay slam uu leeyahay rasuulku sal lay slam yacni ruuxa dayn bixiya oo dadka wax dayniya dayntaasi intay ka maqan tahay maalin walba waxaa loo xisaabinayaa sidii isagoo labanlaabkeed la baxay oo sadaqaysto kaleeto ya boqol shilin oo daynaa kaa maqan maalin walba waxaa laguu qorayaa ilaahay agti sidii adigoo laba boqoloo shilin sadaqaystay oo kale soo wax weyn maa ma ajirkaa iyo marka dulsaar baynu isku helaynaa ya ajir iyo dulsaar baynu isku helin maya sadaqadu sida le dayntu sideedaba waa min baabulixsaan irfaaq wey dadka in laysugu dhimriyo oo laysugu naxariisto o laysugu sabafanaa loogu talagalay laakiin in wax lagu kala faa'iido looguma talagelin wey maana saas weeyaan ayb wain kaana hadduu yahay duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waan tasadaquu khayru lakum in kuntum taclamuun wattaquu wattaquu ka cabsada yowman maalin iska jira waa maalinta qiyaamade maalinkaasoo turjacuuna laydin celinayo fiihi maalinka dhexdiisa ilallahi xagga la laydin celinayo uma markaa kadibna tuwafaa laydin oofin doono uma markaa kadibna tuwafaa waa la oofin kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay baa loo oofinoo si dhammaystira loo tin walxaal baa loo oofinaya hum iyagu laa yudlamuuna aan la dulminaynin markii laga soo hadlay axkaamtii faraha badnayd oo ribadii u dambaysay ayaa marka waxaa lagu gebagabaynaya ilaahay subxana wa tacala waanin uuna waaninaya waxaa la leeyahay war waxaad iska jirtaan ood iska ilaalisaan maalin xagga ilaahay laydiin celin doono maalinkaas ku talagala maalinkaa u diyaargarooba maalinkaa ku xisaabtama maalinkaa xagga ilaahay aad u noqon doontaan naf walbana waxay shaqaysatay si buuxda loo siin doono naf walba waxay shaqaysatay ayaa iyadoo waxba laga dhimin ayaa la siin doonaa hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay mar haddii laysla xisaabtami doono oo layna daba joogo oo waxaynu samaynay laynagaga daba imaan doono war ribada iyo xumaantana ka fogaada sadaqada iyo khayrkana ku dadaala sidaasaa macnaha layna leeyahay taasaa maalintaa wax idiin tari tanna way idin dhibaysahay wattaquu iska jira yowman maalin iska tiri maalinkaasoo turjacuuna laydin celinayo fiihi maalinka dhexdiisa ilallahi xagga alle laydin celinayo maalinkaa iska ilaaliya uma markaa kadibna tuwafa waa la oofin kullu nafsin naf walba maa kasabad waxay shaqaysatay baa loo oofin walxal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulminayn yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow idaa goortii tadaayantum aada isdaynisaan bidaynin dayn markaad isdaynisaan ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman muddadaasoo la magacaabay faktubuuhu daynkaa qora walyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna kaatibun mid qora ah bilcadli cadaalad ha ku qoro mid karaani ah wax qori kara si cadaaladi ku jirto ha idinku- ha idinku kala qoro walaa ya'ba yuusan diidin kaatibun mid qoraa ayuusan diidin an yaktuba inuu qoro wixii yani la kala qaatay inuu qoro iyo muddadiisii yuusan diidin kamaa sida callamahu llahu ilaahay uu baray si dariiqada uu wax u bartay oo daymaha loo qoro oo ilaahay u baray ha u qoro yuusanna diidin falyaktub ha qoro walyumlil ha yeedhiyo daynta marka la qorayo yaa laga dhagaysanayaa labada midka issiiyey iyo midka la siiyey midka la siiyey baa qorayaa yeedhinayo walyumlil ha yeedhiyo alladii midka calayhi dushiisa alxaqu xaq weeye ka xaqa lagu leeyahay daynta ha yeedhiyo walyattaqi llaha allana ha ka cabsado rabbahu rabbigii ha ka cabsado walaa yabkhas yuusan dhimin minhu daynka xaggiisa shay-an waxba yuusan ka dhimin ha, dayn xaqaa lagu leeyahay markuu sheegayo yeedhinayo la qorayo yuusan wax ka dhimin fa in kaana hadduu yahay alladii midka calayhi dushiisa alxaqu xaq uu yahay ka xaqa lagu leeyahay hadduu yahay safiihan mid caqli fudud midaan wax garanaynin oo maamulka xoolaha aana qorin hadduu yahay aw amase daciifan mid tabar daran uu yahay waa oday da-ah ama waa ilmo yar aw amase laa yastatiicu midaan awoodi karin hadduu yahay an yumilla inuu yeedhiyo waa dhagala'aya maalan ama mehe waxa weeyaan wa- wax ma hadli karo waa aflac yahay ama luqadii buusan garanaynin aw amase laa yastatiicu hadduusan an yumilla inuu yeedhiyo uusan keri karaynin huwa isagu inuu yeedhiyo falyumlil ha yeedhiyo waliyuhu weligiisa ha yeedhiyo ah, midka safiihe maamulka xoolaha aqooni weligiis ruuxa weyn iyo ilmaha weligooda midkan afka aan aqoonin ama dhagahala weligiis ha yeedhiyo way macna falyumlil ha yeedhiyo waliyuhu weligiisu bilcadli ha ku yeedhiyo wastashhiduu markhaati gashada washhid- wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinna ka mid laba markhaati oo raggiinna ah waxaa laga wadaa muslim caaqil ah oo oo baaliq ah rijaalkooda kaas macna laba raggiinna ka mida markhaati geliya fain lam yakuunaa haddaysan ahanin labadii markhaati rajulayni laba nin haddaysan noqonin farajulun nin iyo wamra'ataani laba haween ayaa yakfuuna ku filan ama falyashhad ha markhaati kaceen rajulun nin iyo wamra'ataani laba dumar ah minman kuwaasoo minman cid ka mida tardawna aada raalli ku tihiin oo min ashuhadaa'i markhaatiyada ah markhaatiyada aada raalliga ka tihiin kuwaasoo ah an tadilla labada dumarka maxaa la isugu lamaaniyey an tadilla inay lumi darteed ixdaahumaa midood inay lumi darteed oo fatudakira ay xusuusini ixdaahumaa midood alukhraa midda kale ay xusuusini midood baa lumiyo iyo halmaami ta kale inay xusiso daraaddeed baa loogu talagalay walaa ya'bayna diinin ashuhadaa'u markhaatiyadu yayna diinin idaa maa ducuu haddii loo yeedho kaalaya markhaati fura ama kaalaya markhaatigii xambaara haddii la yidhahdo yayna sii diinin walaa tas'amuu ha noogina oo ha daalina ha ka daalina an taktubuuhu inaad qortaan daynka iyo xaqa sagiiran ha ahaado aw kabiiran ha ahaado ilaa ajalihi muddadiisa intii laga gaadhay daynka ama ha yaraada ama ha weynaada inaad qortaan ha ka caajisina dalikum kiinaas oo daynka in la qoraa yaa aqsatu cadaalad badan cinda allahi ilahay agtiis sidaasaa cadaaladu iyo cadaaladdu ku jirtaa wa aqwamu taasaa toosnaan badan lishahaadati liadaai shahaada shahaadada iyo markhaati furka gudashadiisana saasaa u toosnaan badan wa adnaa iyadaa u dhawaansho badan wa adnaa iyadaa dhowaansho badan allaa tartaabu inaydaan shakiinna ayadaa u dhowaansho badan oo wakhtigii iyo intay ahayd dayntu inaan laga shakiin saasaa u dhowaansho badan ilaa an takuuna inay ahaataba mooye attijaaratu tijaaradii shaygaad isdhaafsanayseen tijaaratan inay ganacsi tahay mooye tijaaradaasoo xaadiratan joogta goobjoog ah midaasoo tudiiruunaha aada wareejinaysaan beynakum dhexdiin haddaabaad kala qaadanaysaanba uma baahna markaa qoraal wey macna falaysa ma ahanin haddii hadda aad la kala wareegaysaan calaykum jusima junaahun wax dembiya allah taktubuuha inaydaan qorin wa ashhiduu markhaati geliya idaa goorti tabaayactum aad wax kala gadanaysaan markaad wax kala iibsanaysaanna markhaati sameeya walaa yudaara yaan la dhigin kaatibun qora walaa shahiidun iyo markhaati furaton labadooda midna yaan la dhigin wain tafcaluu haddaad samaysaan oo dhibtaanna fa inahu isagu dhibkaasi fusuuqun dhaacabax wey oo bikuma idinka idinku sugan dhaacadii ilahay oad ka baxdeen wey macna wattaqu llaha alla ka cabsada wayucallimukum allahu alla ayaa idin bari alla wuu- wayucallimukum wuu idin bari allahu alla wuu idin bari wallahu allana bikulli shayin wax walba caliimun kii ogsoon wey faafaahintan waa inoo dambaysa hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi